wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka furtay shirka wadatashiga tayeynta iyo maaraynta biyaha soomaaliya shanta sano ee soo socota waxaana shirka goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka dowlad goboleedyada dalka wakiilo ka socda hay-adaha ka shaqeeya biyaha iyo sidoo kale marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya jaynaana cabdulaahi xaaji ayaa ugu horeyn ka warbixiyey shirka wuxuuna badanaa laga wadhadli doonaa arrimaha quseeyo biyaha waxaa laga hadli doonaa qorshaha biyaha tobanka sano soo socdo marka dhammaan waxaa idinka codsanaynaa inaad juhdi ku bixisaan inaad waqtigiina siisaan inaa oo positive input ku samaysaan wixii qaldanna noo sheegtaan aad i aada ugu faraxsanahay inay nala joogaan dowladda federaalk iyo dhammaan dowlad goboleedyada oo taas waxay ka turjumaysaa ina oo joogaan dadka oo maanta ugu muhiimsan arrimaha biyaha
dhanka kale wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iimaan cali cabdi ayaa sheegay ahamiyadda shirkan uu leeyahay dalka soomaaliya xarunta kumeel gaarka ee dowladda koonfur galbeed waxaa ka dhowaada dhammaan marti sharafta oo kuqoyti deegaanada isteydyada kala duwan iyo tiimka kusocda wasaaradda federaalk eedeeda aan mahadsantiin wayba eedanka faraxsanaayni macnaha dadaal anta dhongleys nigeeka koonfur galbeed iska kooy caasimadii kumeel gaarka baydhabo walaalo ku hadalawn eeta macnaha qabiy qoraalkii oo unuuba daraad goobjoog haynay oo aha marku dhihay markan insha allah walkastaba haddii macnaha laisla meel dhako laisla feeri way buha dadka diosku badati anam roogna ana samahaynta badati way baa lalahaa tiimka oo ku socda wasaarado oo macnaha federaal isteedada shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex maalina waxaana diradda lagu saari doonaa sidii loo tayeyn lahaa biyaha dalka maadaamay jiraan bulshooyin badan oo u baahan biyo nadiif ah